waxaa la yidhaahdaa axmed xirsi embeye wallaahi dhowrka col aada iyo aada buu wanaagsan yahay waana soconayaa sacuudigu si fiican buu socdaa cumaan si xoog lay u socotaa aada iyo aad maasha allah xooluhu aada iyo aad bay u soconayaan waana fiican yihiin si fiican oo wanaagsan bay u soconayaan makarad maxaa marka farqi u dhexeeyo sanadkan iyo sanadihii lasoo dhaafay ee dhoofinta xoolaha ee maxjarada boosaaso waxaad moodaa waxaa udhexeeya faraqa udhexeeya wuxuu yahay xooluhu waxaad moodaa sanadba sanadka ka dambeeya inay sii kordhayaan oo sidii hore ay iska bedelayaan waxaa kale oo noo muuqata markaa aad eegtid xagga cumaan oo kale xawaanaha aadka loo laalo loola yaabo waxaa kamid a cumaan boqolkii boqol laba boqol bay laga laabatay macnaha awal hadda waxaa laga yaaba habeenkii toban kun shan iyo toban kun laba iyo toban kun toban inay ubaxdo marka waxyaaba marka ilaa ramadaankii socday maaha xaj kaliya mid ku xulan macnaha si xawli a ugu socdaan marka cumaan awal uma dhoofin jirin miya xoolaha maya way u dhoofi jireen laakiin xoolahan tiradan leeg oo ay horay u qaa hadda qaadan jirtay horay uma qaadan jirin waxaad moodaa hadda inay aada iyo aad xooluhu u socdaan cumaan meesha la yidhaahdo oo aada iyo aad anigu markii xisaabaad lagu sameeyey boqolkii ay laba boqol laga laabeen waan gartay sanadkii lasoo dhaafay marka meeqa xoola ayay dhoofin qaadan jireen
wallaahi de kollay sanadadii hore xooluhu marar baa la raari jiray waa jogi jireen oo qiimaha waxaa la ohan jiray joojiya waxbaa tegi jir laakiin hadda hore waxaad moodaa inaan xooli kala go' lahayn waxaaba la ohan karaa sacuudigii baa xaasiilada ugu weyn oo marka la yidhaahdo xoolaha dordora iyo goosaaso ka qaadata laakiin hadda waxaad moodaa marka goosaaso la yidhahdo boqol kiiba sagaashan iyo sagaal xoolaha waxaa qaata hadda cumaan waan gartay wadamo kale ma jiraa marka aa xoolaha u dhoofisaan ha waa jiraan qatar waa loo diraa baxrayn waa loo diraa haddii ala ku rayaawey meesha la yidhaahdo iyo sacuudiga anaga hadeer maraakiib baan adiguna hadeer ilaa shalay laba markab baa baxay berri markab kale baa insha allah bixi doona haddii la yidhaahdo maxjarku waa buuxaa haddii ala ku rayaa marka walaala xoolo fara badan baa insha allah baxaya xooluhu unbaa hadda yaraaday waxaad moodaa xoolu inay soo yaraadeen laakiin aada iyo aad bay markii hore xooli maamii lasoo dhaafay labaatan kun shan iyo toban kun baa maalintii degaysa xool xoog bay u socday maqrab marka xoolaha aad dhoofisaan marka maxay isugu jiraan
waxay isugu jiraan waa ari waa waa arigo laba nooca rigaha iyo idaha laakiin waxaa kaloo raaca oo hadda iyaguna si fiican u socotaa looda oo u badan cumaan iyo yaman yaman bay aada iyo aada xawli ugu socotaa yamanta looda maqrab marka xoolahaas idinka aad dhoofinaysaan marka halkay idinkaga yimaadaan
waxay ka yimaadaan xoolaha siyaa iyo soomaalidu intay degto iyo kilinka shanaad ay soomaalidu degto gobolada ta gobolada dhexe qaybta dhow haddii la ku royaayo baayo bokool waa kil looda waa ka timaadaa arig waa ka yimaadaa xoolaha dhammaan soomaali intay degto way ka timaada way ka yimaadaan ma garan waan gartay marka wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in laba markab keliya ay dhoofeen xilligan sanadihii lasoo dhaafanay maraakiibta tiradooda ee aada u badneyd marka arrintaasi maxaa ka jira waxaa keenaya xoolihii badidoodii inaga meesha la yidhahdo magaalada meesha la yidhaahdo boosaaso waxay boqolkiiba sagaashan saan kuusha ku xiranta hadda waa cumaan baa u badan xoolaha waxaa keenaya xoolaha badanaa waxay ahayn cumaan sidaa darteed meesha la yidhaahdo waxaad moodaa inay ka yara durugsan tahay xoogaha jidda xagga manaha taamka maraakiibta u socota waxaa sidaa darteed waxay u badan yihiin xooluhu inay xagga u doontaan hadda meesha la yidhaahdo anigu hadda waxaa ragga sacuudiga ku filan taqriiban boqol anigu shaksiyan waxaan doosinayaa laar iyo tobaatan iyo xoogaa ah kun oo neef jaabiri isaguna xoolo fiican buu raray inkasta oo maraa xooluhu rari jiray oo hadda ay hadda ay isdhimeen oo markab keliya uu raray laakiin awal saddex markab afar markab buu rari jiray ma garatay sababtu marka maxaa lagu sheegay
wallahi niyo dee kollay arrintaas ma garanayno laakiin waxaan u malaynayaa xooli badanaa boqorkiiba waa toddobaatan xaggaas inay siiyeen xoogaa waxaa jira caqabada la xisaabtan la-aan xagga dawladda ku saabsan aysan dawladdu hooseegan la xisaabtamin dadkii heshiisyada laga galay assessmentka ku samaysay maxjarada lahaa lacagta laga qaadayay oo lacagta wadanka ka qaadanayay oo rusuulta qaadanayay inay dole isku saarin wixii ay ku ballameen ahaa in ay badilaan xoolaha iibsadaan dhoofiyaan aanidhoofimada waan gartay haddii marka maraakiibtu bixi jirtay maalintii ay yaraatay marka idinka saameyn intee leeg ayay idinku yeelan kartaa
wallahi de saameyn weyn bay nagu yeeratay saameyn aada iyo aada weyn bay nagu yeeratay oo ku saabsan xoolihii maadaama sacuudiga maraakiibtaas markay timaado xoolaha qaybbaa laga ragan jiray isagaa badanaa la iibsan jiray waxaa inuu sanadka laba boqol oo kun qaadan jiray laakiin sanadka jaabili marka la yidhaahdo boosaasa meesha la yidhaahdo labaatan kun oo neef oo keliya buu ka qaatay waan gartay marka meesha uu ka qaatay gargara saddex boqol iyo sideetan iyo shan kun oo neef uu ka qaatay waan gartay arrintaasi marka ee maamulada maxjarada boosaaso ee puntland ma kala hadasheen
arrintaan horta waxay u baahan tahay wax ku xiran hader maamulayaal iyo ma wax u baahan in ganacsatada iyo maamulayaasha iyo dawladda dhammaanba laysla eego horey dhowr jeer baa dawladdii hore ay xaawishay waxba kama suuro gelin laakiin arrintaasi waa arrin reer puntland iyo exportiga xoolaha dhammaan saameyn ku yeelan doonta haddii aan wax layska kaashan oo wax laga qaban hadda waqooyi waxay naga siintahay somaliland way u yeertaa dadka ganacsatada maamulku waa u yeeraa waa wareystaan maxkamadaha ka habanayaan waxay xoolaa u dhoofsan waayeen sidii wax loola xallin laha waxyaalahaas oo dhan baa laga walala xoolaa waxaad moodaa maamulkeenu inaanu ahmiyad saarin reer puntland xoolaha waxaan odhan karaa sida waqooyi ay ahmiyad u saarto deegaankeena wadankeenu ma saaro waxaad moodaa muriyooda xoolaha ma dhoofiyaan dawladdu maaragtay uma aragto in inkan kale fiican ka soo galo sidaa darteed arrintaas waxay keentay sanad walba inuu isu dhimo xoolihii sucuudiga loo dhoofi jiray oo ay u wareegaan meesha la yidhaahdo berber ilaa ay gaartaba in la yidhaahdo boosaato wax lagama dhoofin karo oo waxaa fiican gooro berbera xataa maamulka dawladdu waxay soo rogtay warqad ah oo aanu xoolahaasi dhoofi karin oo ka dhoofi karin meesha la yidhaahdo leeyahay warqadda federaalka ku dhoofi kara arrintaa berbera way diiday waxaa dacwooday ganacsatadii reer sucuudiga ahayd waxay tageen iyo dalka islaam ilaa ay socdeen arrintiina ay kasoo horkajeesteen oo dhaheen sanadka xooli xajka oo halka milyan ah waa la waanaya haddii aan berbero la furin oo cidaan laga saarin aakhirkii marka baa muddo taagna sagaal cisho markii dambe waa loo fura marka waan gartay marka idinka arrintaas saameyn midi ku yeelatay waa nagu yeelanaysaa saameyn mar walba waa nagu leeda annaga ayaga dawladdaa garab taagan oo u haalan annaga waxaad moodaa dawladda iyo maamulku inaanu jeclayn xoolaha iyo dadka dhoofiya mina toona oo aanu runtii saarin muxuu ahaayey waxa looga baahnaa waa inay fuduleeyaan in muxuu ahaayey lala tashado in caqabadaha la eego in la xaawi xoolaha sidii loo tageyn lahaa hooskooda carabta loogu tashjiicina loogu yeeri lahaa dhammaan xoolaha iyo dadka dhoofiya waxaad moodaa maamulku inaanu jeclayn marka xaqida laga hadlo ugu dambeyn marka maxaa kusoo gabagabeynaysaa anigu waxaan leeyahay reer puntland maamulka iyo dadka dhammaan iska kaashadaan xoolaha waa lafdabarka dhaqaalaha wadan kastaana waxa uu ku faaraa waa exportiga waxa uu dhoofiyo haddii waxa uu dhoofiyo ay eber noqdaan ade wax lagama soo degi karo wax laga soo dega lacagdu baa kaa baxaysa gudaha dhaqdhaqaaqa wadanka waxa wax lagu kala gato waa xoolahaasi markay dhaqdhaqaaqaan lacagta kasoo xorootaba circulation lagu sameeyo wadanka gudihiisa sanadadan dambe waa yaraadeen xooluhu taasi waxay keentay dhammaan in ay arrintii dhaqdhaqaaqii wadanka o dhan ay saameyn ku yeeshaan shirkadaha dhahabasho bilaabaan inaan wax laga gaban dhaqdhaqaaqaan u jirin inaan wax la kala iibsan in dhaqdhaqaaqu yaryahay meel walba saameyn bay ku yeelatay qof kasta ikanka soo gala ayuu expensive ku sameeya taas baa lagu xisaabtamaa marka ani waxaa odhan lahaa waxaan u baahan nahay maamulka ganacsatada guud ahaan in la fiiriyo war exportigeena oo ah xoolaha lafdabarta koowaad oo ah wadanku muxuu ahaay ku taagan yahay sida waqooyi ay ugu taagan tahay oo ay u tageynayso oo ay u dhoofinayaan oo maamulku garab taagan yahay in loo garab istaago lalana xisaabtamo dadka maxaadirada investmentiga ku samaystay oo ajaanibta lacagta keliya guranaya in lagu araaniyo wixii lagula ballamay oo shuruud waxaa ka dhihay sanadkii hal milyan inay qaataan ilaanay boqolkii hal ka fulin heshiiskii keliya darafkii xagga soo reer puntland keliya lacagta rusuubta laga qaadanayo dadka hadda xoolaha markaa waa reer puntland oo lacagta laga qaadaa haddii la khasaareeyo khasaara dadkii muxuu ahaayey la rabina xoolaha wadanka marsadaan berbere inay marsadaan boosaasana marsan waayeen arrintaasi waa mid u baahan si xoog si gaara in loo eego la fiiriyo waxaa sababay lagana wada tashado